deegaanka buulabartire ee dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanadii dib udejinta loogu sameeyey dadkii ay saamaysay fatahaadii ka dhacday gobolada jubbooyinka kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen barnaamijka xalka waara haddaba ugu horeyn gudoomiyaha buulabartire haddaba ugu horeyn gudoomiyaha deegaanka buulabartire ayaa ka warbixiyey xaaladda dadka deegaanka isagoona sheegay inay ka jirto xaalad daran deegaanka una baahan yihiin bulshada ku nool deegaanka gargaara deg dega inala soo gaaro bismillahi raxmaan raxiim waa isaaq cabdulle hilow gudoomiyaha deegaanka buulo bartire waxaan rabaa marka inaan si yar kooban warbixin ugu bixiy deegaanka buulo bartire deegaanka buulo bartire waa deegaan baaxad weyn oo dadyaalo kala duwan oo soomaaliyeed oo reer jubbaland degan yihiin deegaankan waxaa waaye deegaan horey usii jiray eewaqhtiyo ilaa toban sano ku dhadhow ama sideed sano meelaha deegaankan marka wuxuu ahaay deegaamada barakacyaasha ereyada markay soo degaan deegaanka ugu horreeya u ahaa oo soo dega halkan waxaa kusoo siyaaday guryihii dowladda dhistay iyo hay-adaha dhiseen oo maxay ahayd dadka xalka waara looga dhisay dadkaa dad badan baa laga soo dejiyay halkaa oo guryaha ka faa'iidaystayo hadda iyagoo buush ku jiro meel bacaada dhooban la soo dejiyey dadkii marka waa ku caafimaad qabaan caafimaad qabkooda nabad waay nabadna waa ku haystaan oo amnigooda waa boqolkiiba boqol xoogaa waxyaala iska yaryar oo dhiman waa iska jiraan oo sidii haddee cunooyinka iyo caafimaadka iyo waxyaala sida caafimaadkana waa ka jira hadda isbitaal waa leen ku kala weyn waa la lasiihayaa xoogaa waxaa jira soonkii bishii soon oo haddee kheyraad sanadan oo xilligeedii baan joognaa dadkaa marka waxay u baahan yihiin gargaar ay u baahan yihiin oo